gobolka awdal ayaa goobaha diiwaangelinta laga wado iyo sida ay u socdaan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee somalilan maxamuud xasan sacad maanta oo ay bishu tahay siddeed iyo labaatankii bisha labiyo tobnaad waxaa ka bilaabatay somalilan doorashada codbixiyayaasha diiwaangelinta codbixiyayaasha balse wanaag gobolka awdal labiyo labaatankii goobood qalabkii loogu talagalay dhammaan wuu gaadhay wakhtigii munaasiba waxaan aada iyo aada u mahadinayaa qaybta libaax ee ay ka qaateen commishanku iyo dadaalka ay muujiyeen ee ay ku gaadhsiiyeen goobihii oo ku dhan agabkii loo baahnaa waxa aan xoogaaan yaro jirta dhibaato xagga tiknikada ah dadaal fiicanna way muujinayeen dhowrkii gooboodee soo marray cabasho xagga tiknikadii way jirtaa kombyuutarada taa waxaan filayaa in si deg dega looga moogtahay go-aan looga gaadho wayna muujinayeen dadaal badan wayna ku baahsan yihiin shicib weynaha somalilan gaar ahaan gobolka awdal oo aada diiwaangelintu ay u liidatay markii hore lana celiyey dhowr iyo konton kun oo kaadh oo iminka meesha laga saaray waxaan ka codsanayaa anan moogtahay kuna boorinayaa inay diiwaangelinta si fiican uga qayb galaan sidoo kale mas-uuliyiinta axsaabta mucaaradka ayaa iyaguna ugu baaqay dadweynaha aan hore u qaadan kaadhka codbixinta inay ka qaataan oo ay ka faa'iidaystaan fursadda diiwaangelinta maxamed faarax oo ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga waddani oo ka hadlay arrimahaasi ayaa sheegay waxaan la wada soconaa maanta ay tahay bisha sideed iyo labaatan disembar inay ka bilaabato guud ahaanba somalilan diiwaangelintii codbixiyayaasha oo ay qabanayaan komishinka doorashooyinku ugu horey waxaan u mahadnaqaynaa komishinka doorashooyinka qaranka shaqada sida habsamidaa runta ay u wadaan barlamaankan waxaan baaq uga dirayaa guud ahaan shacabka somalilan kaadhku waa xuquuqaha aasaasiga ah ee uu qofku leeyahay mid ka mida weeyaan waa kaadhka caddaynaya qofku siyaasiga ama dalka isbedelkiisa uu gacantiisa ugu keeni karo waa kaadhkii keeni lahaa sababi lahaa waana sababta quraata siyaasiga ama uu qofka uga baqdo ama uu qofka ugu dhiirado oo runtii wax u weydiisto waa kaadhka weeyaan qofku haddaanu kaadh haysanin cidna ma danayso gobol ahaan iyo deeg ahaan midnama toon iyo siyaasadad ahaan toona gaar ahaan gobolka awdal oon ku suganahay waxaan ugu baaqayaa waa jaanis iyo fursad mar labaad ina soo martay haddaynu nahay gobolka awdal waxaynu u baahan nahay hore waynu u dabacsanayn oo kaadhqaadashadeenu aad bay u liidatay maanta waa inanu kabnaa tii shalayna soo dhaaftay waxaan u soo jeedinayaa qof kasta oo qaangaadhay cid kasta oo kaarhka ka luntay iyo cid kastaoo buntlandsana inay maanta jaaniskaa runtii ay ka faa'iidaysato diiwaangelinta codbixiyayaasha ee ka bilaabantay guud ahaan gobolada somalilan ayaa ka duwan diiwaangelinihii hore waxaanay dadku iska diiwaangelinayaan degmo walba goobo cayiman taasi oo howlwadeennada ku howlan diiwaangelintu ay diiwaangelinayaan dadkii aan hore u qaadan kaadharhka kuwa kaadharhkoodu ka lumay iyo qolyihii la siiyey diiwaangelintii hore waraaqaha cad oo iyaga dib loo diiwaangelinayo si ay u qaataan kaadhka codbixinta haashim sheekh cumar good v o a boorama